runtii markaan kuu sheego diyaaradan ma ahan aniga laftkeygu waxaan aqaana ma ahayn laakiin bahal u samaysan sida diyaarad bahaladan haada oo u samaysan oo dee ay isticmaalaan ciidamada nabadgelyada ka shaqeeya ayay ahayd xaafadda kusoo dhex dhacday xaafadda markay kusoo dhex dhacday xaafadday kusoo dhacday xaafadda waa beri qaybta maajo ayay kusoo dhacday degmada waa beri dabadeedna waxaa nalagu soo wargeliyey in maaragtay ay xaafadda kusoo dhacday bahashaasi isla markiiba xaafaddan waraysi u dirnay xaafaddii waxaa naloo sheegay inay meel ku dhacday meesha ku dhacday dad ka qaadeen ay guri ku jirto dadkii baan raadinay dadkii baanu dhex galnay waraysi badan iyo dadaal badan kabacdina waxaan ku guulaysanay inaan soo helno oo dadka ka soo oon qaaday dadkii ka soo qaadno saldhigana aan keenno marka taliya maxay la ekeyd eh, eh, waxaa la yidhi waa diyaaradaha yarax basaasa marka intee bay la eg tahay waxaad aragtay runtii waxay la eg tahay baashaas markii aniga aan keenso haada buubto midda ugu weyn ayaa lagu qiyaasi karaa Waa jirtay. marka wax waxyaalaha may geysatay ma wax culus boo meel kusoo dhacday ahayd maya wax aada culusna maaha wax wax geysan karana maaha waa qaab ahaan intaas kala eg tahay haleekaatee miisaan culus ma leh nooc meel caag ayay ka samaysan tahay wax culusoo haddii ay guri ku dhacaan ama ka dhex baxaya ama hadday dad ku dhacaan ma ahan wax weyna kor ka soo dhacay amada waan gartay Eh, dabcan saldhiggaa la keenay eh, goor dhaweyd baad wareejisay saad ii sheegtay Eh, ma qalab baa ku rakiban maxay ahayd walaa taas dadka technicianka oo professionalka ah ayaa sheegi kara aniga aan ma sheegi karo hadda qalab ku rakibnay iyo qaabkay u shaqeynaysay midna professional uma ihi mana sheegi karo dadka ku shaqeynaya taa yaqaana
I- i- yaa iska lahaa dowlad ahaan eh, eh, diyaaradan
dowlad ahaan aniga dowlad hiblaayaa leh kuma dhihi karo laakiin waxaa noogu yimid ciidamada soomaalida ciidamo kamida qeybta gaashaan iyo waran ayaa noogu yimid ciidamada sirdoonka dee inay ayanka la shaqeynaysay ayaan ku dhiibnay marka waxaa hadda kaala wareegay eh, eh, ciidamada sirdoonka soomaaliya gaar ahaan eh, qaybtan gaashaan ha qaybtaas kale igala wareegtay in la yidhahdo cali faarax cabdi ayaan u dhiibay oo taliyo urur taliyo hogaan ah oo nin la yaqaano ah sidaasaanan ku wareejin marka waxa uu idin sheegay inay ka tirsan tahay ama ayagu ay leeyihiin oo ay la shaqeyso ha markaa ma shaqeysaa markaa mas-uuliyaddeeda laba